إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii carruur ayaa ku dhimatay dab ka kacay guri ku yaala magaalada muqdisho caqabado badan oo la xidhiira dhanka aqoonta ayaa la sheegayaa inay haystaan in badan oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed mid ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xilli beled xawo dhowaan ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland maamulka degmada mandheer ah ayaa shaqaalahooda ku amray in guryahooda ay ku nagaadaan sabab ku aadan ciidamada uu hoggaaminayo wasiirka amniga jubbaland ee ku sugan magaalada mandheera taliyaha ciidamada sirdoonka dowladda federaalka u qaabilsanaa magaalada muqdisho ayaa xilka laga qaaday u diyaargarooba dhegaystayaal warkaasoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaalka bisha rajab sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran carruur ayaa ku dhimatay dabka kacay guri ku yaala magaalada muqdisho warkan waxaa noo faafaahinayo waryaheena ciidiru sabriye dabkan ayaa waxa uu ka kacay guri ku yaala degmada kacda ee magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaare dhimasho oo aada loogu xanuunsaday waxaana dabka ku dhintay laba carruura oo qoyska guriga dhaleen hooyada guriga ayaa bannaanka wax ka doonatay ka hor inta uusan dabku kicin waxaana ay guriga gadaal uga xirtay carruurta si aysan usoo bixin carruurta oo guriga ku jidha ayaa waxaa mar qura kacay dab la sheegay in uu koronto ka dhashay taasoo keentay in labadoodaba ay meesha ku dhintaan kadib markii ay gubteen hooyada dhashay carruurta oo aada u murugaysan ayaa saxaafadda uga waranta sida ay wax u dhaceen halkaan kaakaan daraafay anuu dariska dabdab doontay markaa daabkaan soo qaatay albakri qolada soo xiray balbalada gebigeedba olad qabtay oo gebigeedba bururtayba ololkiis qabsa meel laga mara la waayay ciyaalkiina ku ay ku dhex burburaan bas wax kale ma oolin gaasimiis gaas gaas ma jirin dabaa raasatay xilli casar casho kartaasfaa hata ciyaalka caanihi masin sidii u yaaleen markii hurdo kacna xitaa ani markii dab kacay markaan hurdo ka kacay ee asraa casar tukade maal sii jiijooga iga dabay manin balada gala tan kusoo handaraafay balada dab doontay dabka markaan soo qaatay xaa guri xaa dirtaan ka soo baxay albaabka soo taagay waxaa arkay balbalada gebigeeda ugubatay ololkiis qabsada gebigeediba bilihii ugu dambeeyey waxaa dalka kusoo batay dabka ka kacaya guryaha iyo goobaha ganacsiga waxaana inta badan sababa korontada dadka aqoonta u leh shirkadaha korontada ayaa kula talinaya inay xifradooda iyo mas-uuliyadoodaba ay sare u qaadaan kana taxadiraan shilalka noocan oo kale ah aad baad umahadsantahay ciidiruus caqabado badan oo la xiriira dhanka aqoonta ayaa la sheegayaa inay haystaan in badan oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed warbixin warka ku saabsan waxaa soo jeedinaya waryahana maxamed muudey axmed abuumuslim soomaalida waxaa lagu tilmaamaa ummad ganacsiga ku firfircoon hido ayayna u leedahay dhanka kale ganacsiga soomaalida intiisa badan ayaa lagu dhaliilaa in uusan ku dhisnayn aqoon taas oo dad badan ku keentay in ay dhaafi waayaan halkii ay ka bilaabeen kuwa kalena ku kaliftay in ay iska xiraan ganacsigooda caqabada ugu horraysa waa mid qof walba u muuqan karta waxaana sharxaya nabadoon cilmi xuseen waxaan dhihi karaa ganacsatada soomaalida ganacsigooda dibudhac waxaa ku keenaahay waa dhowr sabjek ama maado waxa ugu horreeya ganacsigu horta aqoon buu u baahan yahay oo diintaada aad aqoon u leedahay kuna dhaqdid ganacsigaaga ood ku wadid sidii ilaahay yiri rasuulkuna ka keenay caleyhi salaatu wasalaam ganacsigaagu markaas waa ku hagaagaya haddii ganacsigaagu uu noqdo ganacsi aqoon aad ku wado cilmi aad ku wado waa hagaagaya ganacsigaagu taas waa mid tusaale ahaan ganacsiga wax horumariya in deynta la kala qorto sida allahba uu leeyahay haddii ganacsigaagii marka aad qori waysid deyntii oo sidii ilaahay ha loo qori u yiri aad u qori waysid ood qof walba intaad wax iska deymisid aadan mataqaanaa ka qorin ama markhaati u samayn waxaa imaanaysa xooli waa iska baaba'ayaan meeqa qofoodaa iska tegaysa meeqa qofoodaa iska hilmaamaysa waxaad arkaysaa mararka qaarkood nin ganacsadaha ee nin mataqaanaa macmiil la ahaay oo isku dhegan baad arkaysaa war lacagtii intaas bay ahayd iyo intaasay ahayd kabacdi markaad adigu kusoo baxdo is tirahdo labadan qof oo muslimiinta wax kala dheh waxay kuleeyihiin markaad tiraahdo war maxay ahayd lacagtii ma qorteen maya maanaan qorin mid ka mid ah ganacsatada jubbooyinka oo lagu magacaabo maxamuud maxamed ayaa dhankiisa tilmaamay qodob kale oo muhiim ah horta marka ugu horeysa qofka macaamiisha ganacsiga markii uu imaado waa in horta la tixgeliyo aad bay u habboonta u wanaagsan tahay tan kale badanaa way sameeyeen in qofka asagoo telefoon ku hadlaya uu imaanaya qof macaamiishiisa qaaliga ka mid ah kadibna iska sii wadanaya sheekadii oo telefoonkii uu qofka kula hadlayay taasina ma habboona aad baa loogu fiican yahay maadaama qofka macaamiisha markuu ku imaado loo baahan yahay in lasoo dhaweeyo wejiga loo furfuro oo loo sameeyo waxa loo yaqaano customer care service oo ah qofkaas in si wanaagsan loo soo dhaweeyo hadal kalema wanaagsan lagula hadlo wejiga loo furfuro maxaan kuu qabtaa maxaad u baahan tahay soo dhawow bariiso haye alaab raqiis baan haynaa badeeco cusub baa keenay saas daraaddeed waa in la tixgeliyo macaamiisha imaanaysa dukaamaha ama farmashooyinka ama carwooyinka oo ku imaanayda lagana joojiyo isla markay kuu soo galan haddaad ku hadlayda telefoon inaad raadligeliso qof kaloo qadka kugu jira aad tiraahdo walaal waan kugu soo celinay waxaa ii taageen macaamiil kadib aad ka jarto aad macaamiilkan ku imid aad tixgeliso ganacsatada qaar xarumahooda ma laqan jadwal shaqo oo ay dadku ku bartaan xaruntu mar way furan tahay marna way xidhan tahay taasna waxaa ganacsigiisa ku keeni kartaa dib u dhac weyn soomaalidu ganacsigeeda markay ka shaqaynayso nin baad arkaysaa dukaanlaa ama meherad un meel ku haysta ninkii dad macaamiil u ah baa imaanaya saf bay ku jiraan waxay leeyihin waraawi dukaankeeni qoful baa ka raaraca male ma joogo ninkii hadduu doono isagoo galeyda iyo digirta iyo bariiska iyo saliidda iyo sokorta iyo waxaa iska ganacsan jiray ayay maanta ka qabanaysaa inuu ganacsada ariga isku daro dukaankii waa xiray macaamiishii baa yaa taataagan waa la isweydiinayaa kabacdi waa laga kala tegayaa ganacsigiisaasuu ku baaba'ay ninkaas maadaama rukunkii ama macaamiishii ay ka kala tageen oo wax wax ka iibinaya aan la arag dukaankiina iska xiran yahay ganacsigii meeshaasu ku baaba'aya ganacsadaha oo aanan tixgelin macaamiishiisa isla markaana wakhti ku lumaya waxyaabo aanan faa'iido u lahayn waa arrin qayb ka ah dib u dhaca waxaa ka mid a qodobada uu ku baaba'o mataqaana ganacsiga soomaalida dib u dhigay waxaa ka mid ah nin baa wuxuu samaynayaa waxaa u taagan macaamiil baa u taagan oo dukaankii safan markaasuu wuxuu samaynayaa wuxuu ku jiraa sheekaysi iyo telefoon telefoon buu ku sheekaysanayaa hebelow ama heblooy ah tusaale ahaan inta badan mataqaanaa gabdhaha ayuu shukaansanaya gabar buu shukaansanayaa ama la haasaawaya oo la sheeka baraleynaya gabar xataa aan guur aanu ka damacsanayno mataqaanaa laga yaabo inuu qabo ayuu iska lesha berigii maankii waagii noocaasa lacagtii noocaasee ama hebelkii noocaasa wixii mataqaanaa mii soo marto mii timido waxaan cilmi ku dhismay maanta o dhan ku jiraa macadaalika saf bay ugu jiraan mataqana nimankii macaamiilka lahaa ama gabdhihii macaamiilka la lahaa qaar baa laga yaabaa inay iska laabtaan lacag la laabtaan dukaan kalenta la doontaan iyo meelo kalento diyaar laga yahay la doontaan macadaalika ninkaas haddii la yidhahdo warnihi annagaa kuu taagan wax naga gado shukaansigan iyo waxaan halaasigan iska daadilaya waxaa laga yaabaa inuu dhacasaas kugu soo fiiro isxanaajiyo yidhaahdo war annaga shukaansigeeni waxaa telefonkeen maxaa kaa gale haddaad wax naga ganaysa naga gado haddii kalento nadaa isagii loo danaynayay oo loo imaanayay oo mataqaana dadku safka ugu jireen oo lacagaha jeebabka lagu wado loo waday ma ismoodo in loo danaynayo ganacsigiisi u danayn maaye waa ganacsiga wadkiisa arrintaasina xarumaha ganacsiga qaarkood waxaadba moodaa in ay u furan yihiin wada sheekaysiga ragga iyo dumarka waana arrin ay qirayaan ganacsato iyo qaar ka mid ah bulshada oo rag iyo dumarba ka kooban kaftanku marka si guud waa shay mubaaxa wey marka laakiin maxaa kuu soo haray dhinaca kale rag iyo dumar wax kala gadanayo wax kala ka dhexaynin oon maxaarim ahayn oo ajaanib ah ma kaftami karaan gabadhan iyo wiilkani mar hadday kaftamaan oo hadal jilicsan laysir yidhaahdo war laysku celceliyo meeshaasi waxbaa imaan karo diinta islaamkuna waxyaalaha sideedaba sadu daraacic la yidhaahdaa jiro ama in laga hortago waxyaalo badan oo laga hortegayo oo xumaana ilaahay markuu ka hadlayay zinada oo kale wuxuu yidhi walaa taqrabu zina ha gelina lama dhihine ha u dhowaanina leel wax kastoo asbaaba oo keeni karo maaragtay ka fogaada kaftan marka wiil iyo gabar ajnabiga dhex maray waxa weeye wuxuu keeni karaa taasuu gogolxaar u noqon karaa fas'aluuhunna min waraa'i xijaabin dalikum adharu liquluubikum wa quluubihin gabdhaha waxaan u sheegaya muslimaadka ilaahay ha ka baqaaniyeen oo jilcinin ragga qowlka markii ay lacalla waxaas ugula imaadaan kaftanka iyo qurunka oo kale waxaas oo macnaha waxaa weeye oo fuxshi shaydaanka inay macnaha ay iska ridiyaan oo ayna ku macnaha ayna u sii wadin ayaan ugu digayaa gabdhaha muslimaadka ilaahay ha ka cabsadaano ilaahay inay ka baqaan ayaan ugu maxay ahayd yaan u dardaarmaya xadiis oo rasuulka sal alla alay slam ka sugnaadeen wuxuu ahaa can abi hurayrata radia allaahu canhu can innabiy sala allahu calayhi wasalam qaala kataba cala bni aadam nasiibahu min azina mudrikun dalika laa maxaalata alcaynaani zinaahumaa annadar waludunaani zinaahumaa alistimaacu wallisaanu zinaahu alkalaamu walyaddu zinaaha albatshu warijlu zinaaha alkhadu waalqalbu yahwi wayatamanaa wayasduqu dalika alfarju wayukadibu akhrajahu lmuslimu waxaana soo saaray xadiiskaas muslim yacni rasuulka sal alla alay wslm wuxuu leeyahy zinada waa anwaaca qof walbana nasiibuu ku leeyahy qofka badbaadaya ma jiro ilaa qofku ilaahi subxana watacaala ka badbaadaya mooyaane indhaha waa zinadooda eegitaanka waay dhagahana zinadooda waa dhegaysiga waxyaabaha xun la dhegaysto carabka zinadiisa waa kalaamka iyo hadalka yadda iyo gacanta zinadeedana waa qabashada lugta zinadeedana waa u socodka markaas kadib qalbiga wuu u rumaynayaa ama wuu ku beeninayaa wayatamanaa wayasduqu dalika alfarju xadiiskaasna waxaa soo saaray muslimaa soo saaray waxaa kale oo dib u dhac keena in ganacsadaha uu xaruntiisa ka dhigo meel uu saaxiibbadii kula fadhi ku diriro taas oo keenaysa in sirtiisa iyo tii macaamiishaba ay meesha ka baxdo sida deymaha iyo waxa la midka ah waxaana arrintan sii iftiiminaya nabadoon cilmi waxaa kaleente ganacsiga wadkiisa ah oo u daran iyadana waxyaabaha la yidhahdo fadhi kudirirka dukaan baa ama meel ganacsiba waxa imaanaya dad aan waxba rabin oo iska farmasiya yaa iska fafadhiyaan dad aan dawo rabin aan ganacsi rabin qof jiran baa imaanaya oo xanuunsan oo dawo doonaya oo doonaya mataqaana arrimo degdeg in laga qabto ama raashin degdega doonaya dukaankii kuugu yimid halkaasu kula sheekaynay dad fadhi kudirow qofkii la sheegay dhakhtarkii baa sheekaysanaya ama kalkaaliya ama qofkii farmasiyaha lahaa baa la sheekaysanaya waxaa kalena dibdhac ku keenaya fadhi kudirirkan dukaamankay fadhiyaan maqaayadahay fadhiyaan meel walba fadhiyaan kuraastii tusaale ahaan maqaayadaha markaan ka soo qaadno kuraastii lagu fariisan lahaa ninkaa wax loogu cuni lahaa baa waxaa fadhiya toban qofood baa fadhisa saakay koob koob shaa cabin ama maba cabinba weli oo mid wax cabin lama arko isku soo wada duubo waxaa la aaminsan yahay haddii qof walba uu ganacsigiisa ka dhigo mid cilmi ku dhisan inuu horumar samaynayo mid ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xilli ciidamo ka tirsan jubbaland iyo kuwa dowladda ay ku dagaalameen magaalada beled xaawo tafaasiil warkaa ku saabsanna waxaa la diyaar ah cabdulahi yaasiin jaamac suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka mid ah dheergaradka soomaaliyeed ayaa asigoo u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aan loo dhisin in ummadda soomaaliyeed danaheeda ay ka shaqeeyaan waxa uu sheegay in ahdaafta shisheeyuu u asaasay ay ka mid ahayd in dadka diinta islaamka ay ka habaajiyaan islamarkaasina gudaha waddanka ay kiniisada ka hirgeliyaan suldaan cabdiraxmaan waxa uu soo hadal qaaday khilaafka iminka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo meelo kala duwan ay ka dhaceen dagaallo ay isaga soo horjeedaan waxa uu ummadda soomaaliyeed kula taliyey in ay meel uga soo wada jeestaan maamuladan shisheeyuhu danihiisa u samaystay waxaan meel jira nimankan gaaladaa samaysatay waxaan hadba dhankay rabtay in u dhigtaa sababto ay tahay markii hore nimankan gaaladu ay waddanka soo galhayeen ee nimankan la keenhayey maamulaa laydinka dhigay lalahaa ujeedadii loo samaystay baa waxay ahayd in ummadda soomaaliyeed ay burburiyaan iyagu diinta la dagaalamaan masaajidda ay kaniisa la u bedelaan dugsiyada qur-aanka la baabi'iyo ilmaha iskoolada iyo banooni dugsiyada qur-aanka dhiganhayo banooniga loo leexiyo diishas loo shido gaalnimada lagu barbaariyo inshaannimada lagala diriro nimankan markii hore wixii loo tarbiyaysay sidaasay ahaayeen waxaa hadduu sidiisaba baadil ku dhisan yahay burbur iyo wuxuu ku dambayn uun meel xun buu ku dambayn waxaan ummadda loo sheegahaya iyo waxa ay nimankan qalbiga ka qabaan xaqiiqada ah wax isu dhow maaha waxay ummadda u sheegayaan in dawlo la jirto horumar la gaadhsiinhayo barwaaqo la gaadhsiinayo kan la samaynayo wax ka jirana male waxay qalbiga ka qabaan iyo waxay ummadda u sheegahayaan wax isu dhow maaha waxay ummadda u sheegahayaan marka barwaaqo ahayd waxay qalbiga ka qabeen runtahaana waa midkan maanta taagan iyaga inay isdilaan oo isbaabiyaan oo midba midka makale uu ka daba alalaaso warka warka runtaha ee jira baa kaasaa marka kiibaa isku haystaan ilaahay baana fashilinhaya haddee oo wixii qalbigooda ku jiray banaanka soo dhigo marka ummadda soomaaliyeed wax dowladlaylaha waddankani kama jire gumaysi baana haysta gaalaa nagu soo duushay gaaladii nagu soo duushay kuwa maanta iyagaa qoryaha isu haysta oo diyaaradahoodii iyo waxoodii saa isku korreelaabayaan marka ummadda soomaaliyeed kadsoonki ninkii shalay ku kadsoomay oo ku khaldamay inay dowlada jirto oo calam been aho afar gees laho oo daaquuda loo meel loo qoto miyo le dowlad soomaaliyeed baa nahay ha arka marka baashu meeshay maraysiin xaqiiqadeedii dhabtaa inay tahay waxa la isku haysto in dhaqaalaha dalkeenna yaalla iyo khayraadkeenna iyo diinteenna iyo dalka waa nala qabsaday maxaa noo dambeeya wax noo dambeeya ma- wallaahi bilaahi tallahi intaa yara wiilasha wiilasha mujaahidiinta ay ka taliyaan mooyne waddanka gaalo gacanta u galay nimankan marka ee, isdilahaya hadda maanta isdilahayaan waa nimankii gaalada soo hogaamiyey gacanta dalkeeni iyo dadkeeni u geliyey gacanta iyo isdilaanna ee, cadaalad darrada ay ku socdeen baa keenaysa marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay qoryaha qaasa iska dheceeyeen ilmaha idinka layni fanfaninkooda dhinaca isla mariya labadooda waxa la isa xaqo dhacdada ha ku dhacday taasaa le ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta wax dowlad leedaha meesha kama jire nimanka ha la iska leexiyo xaaraanta ah markii shisheeyuhu aasaasaya dowladda federaalka dalka soomaaliya waxaa ka jiray dagaalo sokeeye waxaana shisheeyuhu uga faa'iidaystay fursadda asigoo u sheegay in dowlad uu u dhisayo haddaba dowladdu maxay ummaddeeda u qabataa qoladaanise ma hayaan dariiqa dowladnimada suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale ayaa su-aashaas ka jawaabaya nimankan aniga halka dowlad kuma tilmaami karo dowlad dadkeeda dadkeedana way nabadgelisaa dalkeedana way nabadgelisaa iyadaa ilaashataa xuduudaheedii iyo ee, arrimaheeda iyo gudaha iyo kuweeda dibaddaba iyadaa ilaashataa dadkeedana iyadaa wax u qabsata ilmaani baa iska hata gaalaba ha hata hadday rabto laakiin nimankani dadkay cunaan kuwana bahalla weeye dowlad maaha kuwan lama dhihi karo dowlad kuwan bahalla weeye dadkay cunaan ilmihii aawe hooyooyinkii aawe odayaashii aawe dalkii aawe dadkii aawe diintii aawe masaajidihii iyo madaaristii waxbarashada aawe kuwan dowlad weeye lama dhihi karo gaalka maraykanka waad aragtay hal nin oo ciidankiisa ka mid ah haddii maanta wax la gaarsiiyo maraykan oo dhan baa qaylinaya annaga kuwani maalin walba waa lalaynayaa kuwa gaalada u tacsiyeeyaan kuwa gaalada ahee baktiyey bay u sujuudaan oo u tacsiyeeyaan kuwana lalaynhayaan kama hadlaan ma kuwaasaa marka dadka ay leeyihiin waan xukunaa waa kuwa maalin walba lalaynhayo beeralaydii iyo xoololaydii iyo ganacsatadii iyo dadkii waxdalka ahaa ee bulshada masaakiinta ahaa waa kuwa lalaynhaya diyaarada maraykanku maalin walba laynhaya iyo kuwa kenye may ka hadlaan dowlada kama jirta adeer meesha marka dadkuna inay saa u fahmaan baa la rabaa hal nin oo soomaali ah oo nin gaala oo u dilay nin ka hadlaya oo nimankaas weli lama maqal lama sheegin anigana ma maqal idinkuna ma sheegi kartaan hadda dadka soomaaliyeedna waxay runtii waa wada ogyihin arrintaas nin askari ahoo maraykan hadduu baktiyo ama mid yuwaan dhense baktiyo way u tacsiyeynayaan way ka hadlayaan waan ka xunnahay bay leeyihin maxay dadka soomaaliyeed ee mas-uuliyadoodaan haynaa ay leeyihin uga hadlilaayeen waxaad garan kartaa marka nimanka waa niman sanabyaho meesha la keensaday magacan ay ku dhawaaqhayaan iyaga male waa been waa mid ummadda soomaaliyeed in lagu mar habaabiyo la rabo niman gaalo ah wey kuwaas iyo soo duulay ee qoryaha wato iyo taangiyee diyaaradaha wato kuwaana uga daran ummadda soomaaliyeed marka ummadda soomaaliyeed in cadowgooda xataa rabnaa oo ay arkaan nimankan inay yihiin cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed u manja qaban hayo gaaladan soo duushay annaga muxuu gaal naga qaadaa maxaa maraykan naga qaadi karaa maxaa naga yuhuud iyo nasaaro naga qaadi karaa nimankanna laga qabtay ummadeenna maanta ku baabiya cadowga nimankaa way marka inay ummadda soomaaliyeed sidaa u arkaan jeclaa adeer macaan marka laga soo tagay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu shisheeyaha la shaqeeyaan kana soo horjeedaan in soomaaliya shareecada islaamka lagu xukumo gees kale waxaa xusid mudan in iyaga qudhoodu aanay heshiis ahayn oo colaado u dhexayso oo mararka qaar isku duulaan warbaahintan ay aada isaga dacayadeeyaan dhan kale guddoomiyaha mandheerah ayaa soo saaray digniin amni isagoo shaqaalihiisa ku amray inay ku nagaadaan guryahooda waxaan ku wargelinayaa dhammaan shaqaalaha gobolka ee ku sugan magaalada mandheera inay ka baxaan xafiisyadooda annaga oo xaqiijinayna xaaladda nabadgelyada ee halkan ayuu yidhi guddoomiyaha mandheera waxa uu ugu baaqay shaqaalaha dowladda ee mandheera inaysan soo xaadirin xarumahooda shaqada sababo ku aadan inaysan xaqiijin karin amnigooda isagoo aada u cambaariyey ciidamada cabdishiijanan ee ku sugan magaalada mandheera waxa uu sheegay in digniintan amni uu la wadaagay dhammaan shaqaalaha ka howlgala degmadaasi ficil kasta oo militari oo ay sameeyaan ciidamada dowladda federaalka waxa ay halis gelinaysaa nolosha shaqaalaha ka howlgala degmada mandheera ayuu raaciyey qoraalkiisa waxaa xirnaan doona dhammaan laamaha dowladda marka laga tago goobaha caafimaadka iyo waaxda dabdamiska ee degmada mandheera ayaa lagu yidhi warka qoraalka ah ee uu baahiyey guddoomiyaha mandheera hadal kasoo yeedha cali ibraahim robo gudoomiyaha degmada mandheera ayaa imaanaya xili ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland ay ku sugan yihiin gudaha mandheera kuwaasi oo dagaalo ka abaabulaya magaaladaas iyagoo ku duulaya magaalada beled xaw ee gobolka gado halkaasu ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan waxaa xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii nabad sugidda gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxaa shaqada laga eriyey ibraahim macalim oo ahaa taliyaha nabad sugidda ee dowladda federaalka ugu magacawnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xilka qaadistiisa ayaa loo aaneeyey weerarkii ciidamada shurmujaahidiin ay ku qaadeen xerada xalana ee magaalada muqdisho halkaas oo tiro madaafiic ah lagu garaacay waxaana waxyeele ay ka soo gaadhay caddaan ku sugan gudaha xeradaasi si ku meel gaar ah ayaa xilka taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir waxaa loogu dhiibay nin lagu magacaabo ciise maxamed ciise fahad yaasiin oo hoggaan u haya ciidanka nabad sugidda ee dowladda federaalka ayaa waxaa tan iyo markii uu xilkan qabtay uu wada isbedello uu ku samaynayo hay-addaasi oo ku fashilantay ka hortegidda weerarada xarakatu shabaal mujaahidiin warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta